بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبسة عشرة لها الدين تاع الحسيني هل كنا وحنا إذن كسو قدننا عشر في بقول إيه سيدي هذا تفسير القرآن الكريم تا وحنا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد سورة الفتح آخر كده ينبريني آية لبيا لباطن ummaddan islaamkaabaa ilaahay ula hadlayay nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii waxyaabaha ilaahay ugu bushaareeyey iyo khayraadka u furu diyaariyey ase iyagoo aanay ogeyn in xisaabta ugu jirin baa ugu bushaareeyey walow qaatalakum buu ilahay yidhi hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lawallow waxay jeedin lahaayeen al adbaara xagga dambe way yaaci lahaayeen wey uma laa yajiduuna may heleen waliyan walaa nasiira wax weliyahoo dhibka ka joojiya iyo wax nasiirahoo uhiiliya haddii dhibka uu ku dhaco ka dulqaada labadaa midna ma heleen marka dee maalintaa xudaybiya haddii dagaal dhici lahaa wey oo la ishirdii lahaa oo gaaladiiyo islaamka uu dhex mari lahaa iyadoon u dhicinba haddana ilaahay baa kasii warramaya arrintusay u dhici lahayd ile ilaahay wax aan dhicin iyo waxa dhacay labadaba uu ogsoon yahay siduu uga warramay aakhiro haddii la soo celin lahaa nimanka gaalada ee celinta codsanaya halkay adduunyadii ka miisaanun bay ka wadi lahaayeen walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu baa ilahaw haddii aakhiro gaaladu waxay codsanayaan in la soo celiyo la celin lahaa wuxuunay ka wadi lahayn halkay ifkii ka wadeen oo kale marka siduu shayga waaqicee dhaca u ogyahay ayaa waxaan dhicinna u ogyahy waa arrin isagaunu gaara sunnat allah ilaahay jidkii hore u furay weeye allatii taasoo qad khala tagtay min qablu horay ummadihii hore arrin dhexdooda furmay oo hore u socday buu ahaa awliyadiisa marka ilaahay u helinayo cadadkooda iyo cuddadooda tiradooda iyo tayadooduba iyadoo aanay badnayn waxay hayaan iyo tiradooda iyadoonay badnaynba haddana ay la soo kici jireen ay cadowga ka adkaan jireen kam min fi'atin qaliila halabat fi'atan kahiiratan biidni illaah walan tajida heli maysid lisunnati illaah ilaahay jidkiisa tabdiilan wax dooriya ilaahay sibuu wax u wadayaa awooddana isagaa leh arrin markuu maago cidina duwi mayso taariikhduwaa siduu dhigo wa huwa ilaahay aladii ilaahay weeye kafa hakiyey ee qabtay aydiyahum gacmahooda cankum idinku idinka qabtay gaaladu markay idin maageen u garbaduubay wa aydiyakum gacmihiinana canhum iyagu ka qabto waxba maydaan yeelin oo u idin joojiyey bibadni makkata maka dhexdeeda waa iska eriyada maka unbay dee xudaybiy ahay min bacdi an adfarakum intii uu idinka guuleeyey calayhim dushooda markii aad ka gacan sarrayseene gacanta ku dhigteen kuwaa gaaladee soo duulay haddana waa dayseen wa kaana allaahu rabbi ba ahaaday bimaa tacmaluuna basiira waxaad samaynaysaan uu arkaya waxba kama qarsoona arrintaasi marka inay munaasib ahayd ayaa uu tilmaamay kumana canaanan horaynu usoo xusnay cadad gaalada ka mid ahaa afartan siddeetan labada cadadba waa la sheegay oo dhallinyaro u badnaa intii camaliyatu salaam ay socotay ama heshiiska iyo wadahadalka inay iska soo urursadeen maka dabeedna ay nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabta yidhaahdeen qafladan ku qaban iyagoo dee xudaybiya jooga asxaabtii heeganka ahayd ee heeganka u lahayd baa ku baraarugtay gaadh baa laga qabtay gacanta lagu dhigay lama laynin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey waa iska sii daayey ninkii ay arkeen awooddii dadka muslimiintaha kadib ayaa ilahay uu sii daayey waa arrimaha waxay ahayd kuwii kibir kibirsanaana kibir jabiyey ayay ahayd siddeetankii yaa ceewa xisbiday markii gacanta lagu taabay ee haddana la sii daayey arrimaha quraysh dabciyadee ka mid ahay waxyaabaha dabciyabay ka mid ahayd inuu nebigu bayco ka wada qaaday geedka hoostiisa uu bayco kaga wada qaaday kun iyo afartii boqolba kolkay dabeetana arkeen arrinku in uu in yar dagaal ku dhici karo dee baradoodii iyo rugtoodii inlala taagan yahay oo dumarka iyo carruurta laysla jiiri karay baqdeen wa huwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum gacmahoodiina wuu idinka qabtay maadaama idin doonaya inay dagaan idinkana waa laydinka daayo maydaan weerarin hum iyagu aladiina kuwii weeye gaaladu kafaruu waa kuwii gaaloobay wasadduukum idinkana hor joogsaday can ilmasjidi alxaraam masjid ulxaraamkii bay idinka hor joogsadeen oo idin yidhaahdeen geli maysaan waxay isku dareen gaalnimo iyo muqadasaadkii oo ciddii ehelka u ahayd ay u diideen arrin aada u khatar badan walhadyana way hor joogsadeen hadyigu waa xoolihii loo waday in mina lagu gowraco mackuufan isagoo xayiran an yabluqa maxilla goobtii maxilkiisa ahayd ee u ahayd barada lagu gowracayo ama halkii lagu gowrici lahaa ee xalaal ahayd in lagu gowraco mino ah inuu gaadho ayay ka xanibeen ay ka joojiyeen mackuufan cukuufku waa shayga oo meel lagu hakiyo marka waxay ka hakiyeen halkii loogu talagalay maxalkiisa ahayd maxilkiisa ahayd in lagu gowraco mino iyo maka ah arrintanina dhaqanka carbeed iyo xataa aragtidoodii hore iyo waxay aaminsanaayeenba midh kasoo horjeedu ahaa oo kol hadduu hadyi qofku wado hadigaasina uu calaamadsan yaho kabihii iyo koorihii iyo kuruskii laga turqayiyo waxyaabaha loo sursuro waxa ay ahayd mamnuuc in laga hor joogsado laakiin xigmadda ama sababta ay u diideen maalintaa aayadda dambe ilahay uu ku xusaya walowlaa rijaalun mu'minuun haddii aanay jirin ragga la rumeeyey wa nisaa'un mu'minaat iyo dumar ilaahay rumeeyey rag iyo dumar ilaahay rumeeyey oo iimaanli haddaanay joogin oo maka degan kuwaasoo lam taclamuuhum aydaan ogeyn an tadaawuhum inaad ku joogsataan oo inaad ku joogsateen oo isla jiidheen iyo in kale aan laga warhaynin fatusiibakum dabeedna ay idinku dhacdo minhum iyaga dartood macaratun ceeb iyo cambaari bikayri cilmin idinkoon ogeyn haddii aanay taasi jiri lahayn lasalatakum calayhim wuu idinku sallidi lahaa waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa sababaha looga joojiyey dadka muslimiinta maalintaa inay galaan makaa waxaa ka mid ahaa si aanay ugu waxyeeloobin oo aanay ugu dhimanin dadka mustadcafiinta ah ay u suuroobi kari weyday inay kasoo qaxaan maka oo ay usoo hijroodaan xagga madiina kuwaa cadowguna wuu layn lahaa dadka muslimiinta qudhigooduna way layn lahaayeen dee iyagoo lagaba yaabo inaanay ka warhayn islaamnimadooda dabeedna ceeb baa ka iman lahayd macaradu waa ceeb iyo cambaar iyo dhaleeco waa laydinku dhaleecayn lahaa waxaa la odhan lahaa ma kuwaasaa diin hagaagsan haysta kuwii iyaga ku abtirsanaya ee islaamayba laayiin saasaa la odhan lahaa marka xaqdhowr ilaahay uu xaqdhowrayo dadkaa muslimiintii halkaa jooga awgeed ayaaba laydinka joojiyeyba sidaasaanay tahay oo dadka muslimiinta ah inta la ilaalin kara in la ilaaliyo wey haddii cadowga ama uu ku gaashaanto ama cadowga ay la degan yihiin ama cadowguba gacanta uu ku dhigo oo ay u yihiin kuwo la qafaashay in aada loo dhowro weeye inta la badbaadin karo walowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaaun mu'minaat haddii aanay kuwaasi jirin lam taclamuuhum aydaan ogeyn an tada'uuhum haddaydaan jirin inayda ku joogsanaysaan maydaan ogin ma ogidin waxaa kaloo markaa dhici lahayd an tada'uuhum wada waa cagta oo shayga la saaro fa tusiibakum minhum macaratun bikayri cilm haddaanay kuwaasi jirin haddii aanay jirin inaad jiiri lahaydeen oo dabeetana ceebe ay idinka soo gaadhi lahayd waa laydinku sallidi lahaa laakiin dadkaasaa ilaahay u kaadinaya liyudkhila allahu si ilaahay u geliya fii raxmatihi naxariistiisa man yashaau cidduu doono siduu ilaahay ugu naxariisto iyaguna fursad ay u helaan awgeed baa lagu badbaadiyey low tasayaluu haddii ay soo cmi lahaayeen dadka muslimiintii gaalada hadday dhan uga bixi lahaayeen ama mu'miniintae maka jooga lacadabna aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa waanu cadaabi lahayn oo gacmaha mu'miniinta lagu cadaabi lahaa kuwaasoo minhum kufaarta maka ka mid ah cadaaban aliiman cadaab kulul baa la cadaabi lahaa saasaa ilahay tasayulku waa tamayus hadday soo cmi lahaayeen oo maalintaa la kala garan lahaa xaafadaha iyo meelaha ay kala degayn dadka islaamka iyo gaaladu ku hinjiya baa la ididhan lahaa weerara dabeedna gacan baa la saari lahaa dadka muslimiintiina gooni bay uga bixi lahaayeen waxay garab geli lahaayeen walaalahooda dee u yimid ee usoo gurmaday laakiin waa la kala garanay waktigan cadaabkan ilahay uri lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliiman waa kaa jihaadka iyo dagaalka iyo birta dadka muslimiinta lagu cadaabaya id wakti xus nebi maxamed oo jacala aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ayaa ilaahay uu yeelay fii quluubihim qalbigooda wuxuu yeelay alxamiyata santaag ayaa ilaahay uu yeelay xamiyata aljaahiliya baasha jaahiliyada la yidhaahdo ficilkii xumaaya uu lahaabuu qalbigooda dhigay xamiyadu waa alanafa baa la yidhaha af carabiga af soomaaligana ficil bay u yaqaanaan dadka ficilku waa af carabi dabcan waa fal la sameeyaa ficil la yidhaha laakiin soomaalidu way ka mahmaana ficilku waa qofka oo fal kibiru ku jiro iyo xanaaq iyo isxariifina ay ku jirto qofkoo sameeya ayaa la yidhaahdaa oo markaas dee intiisa badani ay u dhacaysaba in uu xaqdarraya sida iyaguba yidhahdeen ficil habartaa wuu kuu geeyaa bay yidhahdeen macnaa wax kastaoo fool xunba ficil aad isleedahay dad iska tiiri xaq iyo baatil midkuu doonaya ha ahaado ayaa ficilka aada meel xun wax marinaysa aad ka tuuraysa marka xamiyat aljaahiliya waa nasku saa uu tilmaamayo waa xanaaqa iyo santaagga iyo kibirka baasha jaahiliyada la yidhaahdaa ay leedahay wey sidaasaa markaa ilahay uu tilmaamay maalintaa qalbigoodaa taa la geliyay marka waxa ay u ordayeenba waxay ahaydba way arkeen dadka halkan maraya dadkii laga celin lahaa kacbada inaan ahayn maadaamay hadyigii wadaan maadaamaanay dagaal u soconin way garteen taasna way ku qanceen oo wufuudoodii way soo sheegeen waxaase halkudhigga la yskula meeraya uu ahaa maxamedkii isagoo dhukusaya aynu ka erinay makaa siday suuragal u tahay dhowr sannadood kadib inuu soo galo oo miyaan loo arkaynin oo carabtii aynu madaxa u taagi jirnay aanay u arkaynin inuu qasab ku soo galay iyo xoog sow dadka dhexdooda ceeb kaga bixi mayna iyo qabaa'ilka maxaa inoo hadhaya reer hebelnimadii way dhimanaysa halkaasay waa xamiyat aljaahiliya waxaasay isku qanceen فأنزل الله ربي وحسودة شيء سكينته حفلوني ديس على رسوله وعلى المؤمنين نبي سي مؤمنين تبع حفلوني بكسودة شيء يجو هشيس كينا ويقلان هل كينا ويكن نقدين وحيابه أصحاب قاركود أي سوتش ديانا أها صوتين كو عمريسان لهين إيا محال هل هد سهل كان هدي لوجو قورعي كراي وحيابه هذا لأي سوتش ديان يا أرن كان نقصان تأهد ضعفiga maxaynu diinteenna usiinaynaa ay arrimihii o dhan ilaahay waa ka dejiyey xaraaradii way ka dabacday dadka muslimiinta waxay ku qanceen taladii rasuulkooda sala allahu calayhi wasalam bartii baanay ku gowraceen xoolihii ay ka noqdeen waa xasilooni ilaahay qalbigooda u yeelay ee kacdoon ciidan iyo kala firirtoona ma iman waalzamahum ilaahay wuxuu ku adkeeyey kelimata taqwa kelmadii alla ka cabsiga kelimatu tawxiid bay irkadeen waa kelmadda keenta xasiloonidan waa kelmadda keenta dadka in kalaamkooda iyo quluubtooduba uu iswaafaqo kelimata taqwa waa kelmadda alla ka cabsiga wa kaanuu waxay ahaayeen axaqa bihaa kelmaddaa kuwa ku xaq leh wa ahlahaa bay ahaayeen kelmaddaa iyaga ahal u ahaa kelmaddaa in ay u hiiliyaan iyo inay ku egaadaan iyo inay ku adkaadaan ay laasimaan intaba iyaga xaq u lahaa wa kaana allahu ilaahay ba ahaaday bikulli shayin caliiman wax walba mida kusoo wax walba uu ogsoonaayo qolana qalbigooda u xajiifay buu ka warramo xamiyatuljaahiliya qolana qalbigooda xasilooni iyo deganaansho iyo lusuum xaqa ay ku egaadeen qolo walba qalbigooda wixii yaallay isagaa idinka warramay marka halkaa dadkii way kala tegeen qolana kibir baa ilaahay u qiray oo ahaa albadaru cani ilxaqi wa qamdu nnaas sidii uu sheegaya xadiidka saxiixa ah kibirka la diiday waxa weeye xaqana laga santaago oo laga kibro oo ficilkaasi dadka uu jaha wareeriyo dadkana la yaryaraysto kibirkii noocaha baa ku dhacay qolana iimaankana qalbigooda buuxiyey laqad sadaqa allah ilaahay baa u run sheegay rasuulahu rasuulkiisii oo nebi maxamed alru'ya manaamkiibuu u run sheegay bilxaqi ku sugnaa manaamkii xaq ku sugnaa baa ilaahay u rumeeyey manaamkaasoo alla tadkhulunna almasjid alxaraam masjid alxaraamka idin geli doontaan in shaa allahu haddii ilaahay u doono aaminiina idinkoo xasiloonan cabsanaynin muxalliqiina xiranaya madaxoo dhukuran muxalliqiina ruusakum idinkoo madaxiina dhukuraya wa muqasiriin idinkoo gaabinaya laa takhaafuuna idinkoon cabsanayn facalima rabbi wuxuu ogaaday maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn ayaa dad yaha u ogaaday markiiuu idinka soo celiyay halkaa maka sanadii lixaad waxaydaan ogeyn buu ogaaday fa jacala wuxuu yeelay min duuni dalik galitaanka maka la galo waxa uu ka sokaysiiyey fatxan qariiban furitaan dhow oo ah kan sulx alxudaybiya laga helay ilaa waxa waa fatxi weyn iyo kan khaybar laga helay diin iyo dunyaba way furmeen ودخل الناس في دين الله أفواجا marka dhan waliba way furmeen oo umuurtii baa isballaqday oo farajkii baa batay marka waxyaabahaas oo dhan baa ilaahay uu idin diyaarinaya oo idin sallaxo idinku aydaan ogsoonayn sanada lixaad nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu ugu bushaareeyey inay ku cumraysan doonaan mako ay geli doonaan markii uu yihi halkan xoolaha lagu gowraco la soo noqdana waa kuwii daliishanaya lahaa miyaana taa noo sheegin abubakar bay kolkii hore su-aasha weydiiyeen abubakar wuxuu yidhi dehaye waa gelaynaa unbuu idin yidhi xaramkee sanadkan miyuu idin yidhi dhayt miyuu idinku sameeye taariikh maya waa sii dhaafay cumaro waa kii nebiga su-aalay dabeedna nebigu wuxuu yihi haye waa gelaynaa baan idin yidhi sanadkan miyuu ku jiray maya sidii baa dabeedna warkaasi uu ku rumoobay saa ilaahay u tilmaamay manaamkiina run buu noqday sanadii toddobaaba waatii dee lasoo cumraystay cumradii la odhan jiray cumratu lqadaa saasay arrimuhuna ku fiican yihiin oo wixii mustaqbalka ku saabsan oo dhan inshaa allahuda in la raaciyo weeye ilaahay baa ina tacliiminaya o ina tababaraya xaqa iyo maqaalka wanaagsan buu inagu tababaraya muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin camalkan marka la gudanayo cibaadada ah ayaa labadaasiyood mid uun la sameeyaa waxaase dee fiican sidaa nasku uu horreysiiyey xalqiga xeerashada oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiidkii saxiixa ah abda-u bimaa bada-a allahu bihi waxaan arrinkayga ka bilaabayaa mar walba waxa ilaahay uu ka bilaabo xalqiga iyo qasriga dee waxaa nasku uu horreysiiyey xeeridda dhukurashada meesha waxaa la doonayaa in la isu baxo dadku waa waxaasi way isu baxeen way isu egaadeen dadka hadalkooda iyo ficilkooda iyo dharkooda iyo dhukurnaantooda waxay isu faanaa meeshan ma jirayo waa dad isku wada eg oo amaam allahi hortaagan oo xusuusanaya dad qiyaamaha say khalqigu ilaahay u hor imanayaan saddex jeer buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ilaahay u naxariiso kuwa dhukuranaya asxaabtuna way ag way ku baalwadeeno waxay lahayn iyo kuwa gaabiya isagu markaa saddexda jeerba wuxuu lahaa ilaahw kuwa dhukuranaya u naxariiso markii dambe u yihi iyo kuwa gaabiya marka saasay fiican tahay oo ragga dhukurashada u wanaagsan inkastoo aimatu fiq ay leeyihiin marka la eego qofka mutamatica ee doonaya inuu cumradana horreysiiyo xajkana dambaysiiyo dee si dhukurashadu xajka ay u waafaqdo kolka cumrada uu gutay inuu sii gaabiyo wey dabadeetana kolka la gaadho xajkana uu dhukurto saasaa fiican iyadoo marka la eego sunnada saxiixa ahina xagga dumarka dee iyaga gaabin un ayto islaan dhukuratay dee arrinkeeda waa cajab awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin ilaahay baa tilmaamay quruxda in lagu barbaariyo timuhuna quruxday ka mid yihin marka inay islaani raisla gasho qurux maaha iyo reer magaalnimo toone timaheedaa dheer inay iska daysato weeye saygeeda isugu qurxiso huwa ilaahay aladii ilaahi weeye arsala rasuulahu bilhudaa hanuun wuxuu diray rasuulkiisii hanuun buu ku diray wuxuu nabigu la socdaaba waa hanuunba wa diin ilxaq iyo diintii xaq ahayd addiin alxaq waa diin xaqa oo iyadu waa muqadas diintu dadka muslimiinta ah way gafi karaan oo gafiyo khata wuu ka iman karaa laakiin diinta khata kama imanayo saa in loo kala fahmaa muhim farqun bayna almuslim waalislaam waa laba arrimood oo kala waa sifa iyo mawsuuf islaamkii iyo dadkii muslimiinta faariq baa udhexeeya marka haddii khata iyo gaf uu ka yimaado dadka muslimiinta ah oo ay dhacdhacaan oo ay ceeba yeeshaan islaamka looma nisbaynayo oo lama odhanayo islaamku waa kee maka sidan yidhaahda ee sidan yidhaahda ee dadku caynkan ahee dadka caynkan ah dadka fahamkooda uu gaaban yahay wey warkaa hebel baa la yidhahaa islaam lama yidhaahdee kaasi waa hebel oo islaamnimadiiba hadduu doono ku gafa ama ka been sheegee islaamku waa diin muqadasoo saa ilaahay uu tilmaamaya hanuun iyo xaqa liyudhirahu si ilaahay uu u muujiyo cala diini kulli diimahoo dhan si ilaahay uga muujiyo waa kaa nebigu dhaadanaya calayhi salaatu wasalaam maalintii uu kusoo socday maka ee lahaa diintan ilaahay igu soo diray waan ku dagaalami doonaa ilaa ilaahay uu hirgeliyo xataa yudhirahu allah ilaa ilaahay uu hirgeliyo aw tanfarida haadihi saalida ama qoortan la jaro ma ka joogsanaya buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam liyudhirahu calaa diini kulli in diimo kala jirayaan baa halkaa ka muuqanayo ashu waa jinsiya cala aladyaani kulliha diimo kale caalamka way jirayaan lamana sheegin inay ka tirtirmayaan oo ay maranayaan diinulkufri inay dhammaanaysa lama sheegin laakiin ta la doonayaa waxa weeye diinulkufri inay noqoto ta hoosaysa kalimatullaahi wa diinullaahi inuu noqdo ka sarreeya ee awoodda saa'idka ah ee sarraysa isagula wax xukumaya ee caalamka jihaynaya islaaxinaya halka maanta gaaladu ayagu isu dhigeen inayin kuwa muwaajihiinta caalamkan ee aqbaabta iyo awtaadda tirarka la cuskanaya caalamkan inay iyaga u yihiin halkay maanta ku jiraan baa la doonaya dadka muslimiinta ah in ciday doonayaan ay markaas farta u fiiqaanay jihayaan wakafaa billaahi shahiida ilaahay baa wax walba markhaati ugu filan oo isaga wax walba u arkaya wax walba idinka warramayo xaqaa'iqa idiin sheega marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam tilmaamihiisu ay kuwaa yihiin iyo diinta tilmaanteedu ay taa tahay cidda ehel u noqotayba ayaan leh waxase ayaan darra ay ku dhacday cidda ehelka u noqotay ee haddana garan weynee kasii jeesatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam manhajkan iyo diintan ilaahay uu soo dhiibay iyo ragga raaciddiisa ka run sheegay ee tusaalaha wanaagsan u ahaa dadka muslimiinta ah oo asxaabtiisa ah bal sifooyinka ay leeyihiinba halkan ilaahay uu ku ammaanay waa dadka dhaqankoodii iyo quluubtoodii iyo dowladnimadoodiiba ku qurxiyey diintan ee ka run sheegay ittaqu llaha xaqa tuqaati ilaahay bay ka cabsadeen cabsidiisii dhabta ahayd bal dhaqankooda ee kuwan waa mucaamalaadkooda gudaha iyo mucaamaladooda debadda iyo muwaasafaadkooda kutubta ilaahay see u sheegtay oo dhan asxaabtay markaa aayaddu sifaynaysa waa tusaale inoo yihiin iyo xidiga aynu ku dayanayno dad waliba cid ay ku daydaan bay leeyihiin kuwaynu ku dayanayna waa iyaga nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisii oo qarnigii ugu fadli badnaa quruuntao dhana isaguna wuu kasii waramayo xadiidkii saxeixa waxa uu ku tilmaamay markuu la hadlaya dadka muslimiinta isagoo u kurgoynaya waxa uu lahaa war asxaabtayda ii daayay buur mid idinka idinka midi hadduu bixiyo dadkaan asxaab tahay mid ka midi hadduu bixiyo buurta uxud la idhaahdo oo dahaba uxud waa la yaqaanaa qofkii arkay waa ark waa intaasoo kilomitir silsilad dhan oo buur ah oo isku xidhan oo dhaadheer intaa in leegoo dahaba hadduu mid idinka midi bixiyo dadku wax la bixiyo iyo wax burburanoo la qaataabay jecel yihiin gaari maayo muddahu walaa nasiifa mid iyaga ka mid a asxaabta dheglayda uu bixiyo ama dhegleydaa barhkeedba mutawar waa dhegley ama dhegley barhkeed wuxuu ee asxaabi uu bixiyey haddii mid idinkaydi ka mid uxud uu bixiyo in la-eeg ma gaadhayo leannahu waktiguu bixiyey baa tixgelintiisa leh meeshuu ku bixiyeyna tixgelinteeday leedahay halka uu ka bixiyey iyo siduu isaga soo jarayna tixgelinteeday leedahay محمد نبي محمد رسول الله أها يا والذين آمنوا معه والذين معه كوي سجوا هليني أشداء كوا كوقا لبسوي وكو أرج على الكفار قال هذا رحماء بينهم لحدو ذنوي سن حريص بدين تراهم وبركيس ركعا يقع ركوعا سجدا وسجودا يبتغون وحيدون فضلا من الله إلهي بيكدون ينبيرات waridwaanan iyo raali noqosho marka labadaasay caan ku yihiinoo cadowgana way ku adagyihin dhexdoodana way isu naxariis badan yihiin cibaadada allana iyo xidhiirhka ilaahay la leeyihiinna waa mid aada u dhow oo amna mid sarreeya wey waxaynu odhan karnaa dadkii muslimiinta ah markii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii inay ku daydaan ay ka baydheen ay cid kale ku daydeen labadan tilmaamood unbaa isdabarogay baynu odhan karnaa waa ishidaau cala almuslimiin ruxamaau bilkufaar aw lilkufaar iyagiina waxay noqdeen kuwa dad isugu adag gaaladana u naxariis badan waa waaqica inoo muuqanaya labada wadan ee jaarka ah labada qabiil ee jaarka ah labada qof ee jaarka ah waa ashidaau fii maa baynahum dhexdoodiibay isku adkaadeen cid kalena way u naxariis badan yihiino way u heelan yihiino way isku loohayaano waa kuwa daba ordaya ad arkayso siimaahum buu ilahay yidhi astaamahoodu fii wujuuhihim wejiyaashoodu ku suganya min athari sujuud sujuudda raadkeedii sujuudda raadkeedii baa ka muuqanaya wejigooda axadu salaf sidii uu lahaa man kahurat salaatuhu bileyli istanaara wajhuhu binnahaar qofka cibaadadiisu ay habeenkii badato wejigiisu wuu iftiimaa maalintii bootaraad marsatay iyo dawa aad ku dugtaa wejiga ma iftiimisee cibaadada ilaahay baa iftiimisoo nuur gaara ayay leedahay daalika buu ilaha yidhi kaasi mathaluhum fi tawraa sifadaasi waa tilmaantay kulahaayeen towraad towraad baa saa u sifaysay wa mathaluhum fi linjiil injiil tilmaanta ay ku lahaayeenna waa tan soo socota macnaha asxaabta kutubta horena way kasii warameen wa mathaluhum fi linjiili tilmaantooda kitaabkii injiil la odhan jiree nebi ciise lagu soo dejiyey uu qoray waxa weeye ka zarcin inay la mid yihiin shay baxay oo sarcan la beerto oo kale ah kaasoo akhraja soo saaray shad'ahu biqilkiisa firida marka dhulka lagu rido dabcan biqil bay soo saartaa laba dhagood oo yaryar oo cagaaran fa aasarahu wuu xoojiyey zaricii waxa uu xoojiyey biqilkii ama dhuddiisii soo baxday buu xoojiyey fastaqlada waa adkaaday fastawaa waxa uu isku qotomiyey calaa suuqihii dhuddiisii dhudhunkiisii buu isku taagay waxaa nasku uu ka warramayaa firi yaroo dhulka lagu riday dabeetana soo biqishay aalihii kor u baxay oo kor isu taagtay dabeetana dabayshii iska xejisay oo adkaatay waa koritaan meel hoose ka bilaabmay laakiin kor u dheeraado adkaaday bixiyey dheef badan oo la intifaacsado oo loo aayo ka maali xabbatin ambatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin miatu xabba waa midkii yaraa ayaa halkaa maraya marka shadcigu waa darafkan yar ee biqilka ah ee soo baxa marka firida dhulka laga rido فآزره وحوجي فاستغلظه وأتكعد وإساقيا كوريتان كتيرون فاستوى على سوقه لدن كيسو اسكتاغي وحبضي آلها أهيضو آد وأتكاتوي يعجب وحياب قلنا يا الزراع كوا بير ليدا كوا بير ليدا أبو ياب قلي هذه يشير سرع مركو تابقل نقضي آنو بإن آد بيقو مفصولانا دارتيو الصبح ضيو أي أركان اسود الليل ليغيظ بهم الكفار بإلهوري قواهم وكثرهم asxaabtii wuu xoojiyey oo waa badiyey liyaqiida bihim alkufaar si uu gaalada ugaga cadhaysiiyo oo gaaladu way ka cadhoonayaan islaam awood yeesha iyo islaam farabata labadaba aada bay uga cadhoonayaan saanaskuba uu tilmaamayo ma jecla waana tan in fara badan ay ama taran la xadido ama tallaal aan la garanayn wax ku jira ama istaraatiijiyado dheeroo dadka lagu yareeyo oo lagu dabar jaro استراتيجيada waxyaabaha u degan bay kamid tahay inaan dadku kuna farabadan awoodna ku yeelan liyaghida bihim al-kufar marka saasaa nasku u tilbaamay asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim sidaasun bay ahaayeen waxay ahayn dad kooban oo maka kolba dhan loo ereryado oo midba meel lagu garaaco oo midba meel laga qaylisiinayo midba meel lagu dilo markii dambe siddeed sannadood kadibna markii ay ka hijroodeen maka siddeed sannadood ka maqnaayeenna waxa ay gaar ka qabteen kuwii madaxyaweyntaa duubabka waaweyn lahaa ee quraysheed ayay hareeraha iska taageen iyagoo gacmaha taagay oo baryaya oo leh balna xoreeya uun oo hana addoonsanina marka dad kasta oo diinta ilaahay cisi ka raadiya oo u noqda sharaftaa iyo awooddaasay yeelanaya wacad allaahu rabbi wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kuwa iimaan kale ee camalka fiican sameeyo minhum asxaabta ka mid a makfiratan dembi dhaaf waajran cadiiman iyo abaalmarin weyn awoodoodii adduunyadu taasay ahayd too ilaahay qiimaha iyo horumarka oo aakhiro siinayana saasaa u xusay suuraddan la yidhaahdo suuratu alxujuraat iyaduna waa suuraddii sagaal iyo afartanaad aayadaheedu waa sideed iyo toban waxaa lagu tilmaamaa suuraddan inay tahay suuratu alaadaabi waalakhlaaq ayaa lagu tilmaamaa adab badan iyo akhlaaq badan ayay ka waramaysa aada iyo aada qiimo badan waxaana ilaahay dhexdeeda uu kusoo celceliyey dhowr yeedhmo shan jeerna dadka muslimiintaa buu yeedhay marna guud ahaanba dadka yaa ayuha annaas inta kalena waa yaa ayuha aladiina aamanuu suuratu alaadaabi waalakhlaaq baa la yidhaha sida suuratu alxujuraatba loo yidhaahdo suuraddan dhowr iyo toban arrimood oo adaabta laga doonayo qofka muslimka ah ayaa suuradda ilaahay uu kusoo celcelinaya oo aynu arki doonaa insaankuna sidiisaba adabta kama soo haro qofka bani aadamkaah yar iyo weyn rag iyo dumar adabtu waa qeyb iimaanka ka mid a lianna alxayaaa shucbatun min aliimaan xishoodku waa qeyb ka mid ah ilaa qofkii adab wanaagsan le xishoodkiiya waa qeyb iimaanka ka mid a buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka suuraddu waxay ka warramaysaa aladabu maca allah waaladabu maca alrasuul waaladabu maca almu'miniin waaladabu maca annaas ilaahay sida looga edabsanaya rasuulka sida looga edabsanaya adabta iyo akhlaaqda fiicana muslimiinta lagula noolaanayo iyo adabta ummadoo dhanba lagula noolaanayo taasaa naskuu ka waramaya taasoo runtii tayada qofka iyo shaksiyadiisaba soo saaraysa waxaa kaloo ay ka waramaysaa wararka in la sugo cadaaladana la ilaaliyo cidda war laga qaadanaya inay cid caadila ahaato wey dab hadduu ka dhex xoogmo dadka muslimiinta ahoo diintoodii iyo dadnimadoodiiba ay wax noqonayso dabkaasi intuu sii hulaaqayo meel walba gaadhayo waa inaan la ilaalin laakiin lasoo afjaraa biyo lagu shubaa waa islaaxi weeye xusaya ana annaasa amaama allahi sawaa dadku in ay siman yihiin ilaahay hortiisa oo aadamun ay ka wada falcameenoo waxay isugu faanaan aanu jirin aan ahayn tiqwada
suuradda waxaa ilaahay uu kusoo gebagabaynayaa man hum almu'minuuna alkhullas dadka mu'miniinta ah ee iimaankooda ka run sheegay waa kuwee kuwebaase wax ka sii yihiin bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa tuqadimuuha kala horumarina bayna yaday illaahi wa rasuulih ilaahay rasuulka hortooda ha qadimina idinku go-aan ilaa arrinkaa ilaahay rasuulka ay wax ka yidhaahdaan ka hor idinku wax idin gaaraha odhanina oo ha qadimina واتقوا الله إلهي كعبصدا إن الله إلهي سميع عليم وحلب ومقل يا وحلب وأكسوين يا أيها الذين آمنوا ددك إلهي رمية ولا ترفعوا أصواتكم عدكين كرها وقعنا فوق صوت النبي هذا عدك النبي قيدينك وكسر ريسينيا ولا تجهروا له نبي كرها وقعنا بالقول هذا كاهر عدك وها كنوا هذا كجهر بعضكم لبعض سيدا قاركين باء قارك كلا كرو قاض أن تحبط أعمالكم سيان عملكين وبرين وأنتم لا تشعرون إذنكو أن قرنين سببت آيات كسوة التوحي علماء التفسير كت المامان إنه وفتوي من نبي عليه الصلاة والسلام غير تميمة وفتقاء لمن دورا كتشري مركي ونقني أيا نبي عليه الصلاة والسلام ودونين وعد مدح وقدق إلا مدح لان ما يقانو إسلام كوية عدي ميل شوكتبه diintooda iyo dunyadoodaba u jahaysa oo madaxa waa inay yeeshaan oo kala dambayna ay jirtaa asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim weliba golihiisaa la talinta ee abubakar iyo cumar iyo ay ugu soo horreeyeen nebigu dee dictator maahayna wuu la tashan jiray fikradnaba waxbuu ka weydiin jiray marka ra'yi bixintii ay dhiibanayeen bay abubakar iyo cumar isku yaro celceliyeen abubakar wuxuu leeyahy ninka hebel la ydhaa madax ka dhig cumarna wuxuu leeyahy man ninka kalaa munaasib ku ah madax ka dhig nebiguna mu odhanin wasiiradayda iyo shaqadayda maxaa idin soo geliya afaarahayga gelina iska abuse wuu dhagaysanayaa tala uu ka qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam codkiibaa kor u kacay xoogaabay muran yar gashay abubakar iyo cumar baa midiba ka kala yidhi anaad ii jeeda iyo meetayduun baabaad doonaysaa inaad u jeeda ilan waa bani aadam oo isweydaarku waa iman karayaa hadalkii hadduu kor u yaro kacay aayaadkana ilaahay uu kusoo dejiyay adabta loo celinaya iyo anshaxa wanaagsan ila ilaaliyaanoo aanay ka tegin go-aan waxaa laga sugayaa ilaahay go-aanka waxaa laga sugayaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam hawshan cidda loo dirayo hadday tala soo jeediyeen inay ka aamusaan bahede inay dee murmaan may ahayn oo mid waliba uu doono inuu kiisu sii socdo taasi mid lagu qabsaday weeye oo markaa lagu hakiyey ta labaadna waxa weye codkan kor u kacay codkaoo dheeraada iyo qofkoo bowbowleeya oo buuqaa ma aha inuu qawi yahay oo uu xoog yahay maaha say soomaalidu aaminsan yihiin ama qofkaasi shaksiyad uu leeyahay waa nooc jahli iyo reerbaadiyinimo abay muujinaysa dadkeenu waxay midiba midka uu ka qaylo dheeriya waa ta aada xelajaada la mari la adag qaylada faraha badan ay isu baxday iyo meesha wax lagu iibinaya iyo sayladaha marka dadku waxay moodaan in waxan ama uu xoog yahay ama uu xarfad yahay ama u laakiin waa arin gaaliya islaamba aanay jeclayn weeye codka noocaasi kor noqonay laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuuli xukun aan rabbi iyo rasuul ogolayn maaya inuu qof muslima ama dad islaama kasoo fulo diinta ilaahay kitaabka iyo sunnaha looga dambaynaya ilaahay iyo rasuulku wixii ay ka go-aan gaareen baa looga dambaynaya wax walba laakiin ha kala horu marina xukum iyo xeer iyo nidaam iyo tala aan rabbi iyo rasuul ogolayn oo kasoo horjeeda inay dadka muslimiintii soo jeediyaan maaha qof iyo wadartooda toona looma ogola codkana kor ha u qaadina idinkoo ka nebiga ka sarraysiinaya cod iyo dabcan qowl waxaynu u kala qaadaynaa dee codkuna waa dhawaaqa qowlkuna waa ereyada waa codkii ereyada lahaa wey alfaada lahaa ee la kala fahmayay marka dadka caadiga ayaa nebiga kala sooca calayhi salaatu wasalaam saasay oo marka loo yeerayo yaa nebiy allahi yaa rasuul allahi in la yidhahdo yaa muxamed aan la odhanin marka lala hadlayana adabtiisa waa in nebigu lahaada calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida loola dhaqmaya cayimaya haddabeetana dhacday asxaabta qaarkood oo codkoodu kor u yaro qaadi jiray sida thaabit ibnu qays oo kale inuu aada u warwaray dabeedna muddo uu gurigiisii kasoo bixi waayo markii uu nebigu weydiiyeyna waxaa layi ninkaasi wuxuu yihi camalkaygii baan u malaynayaa inuu buray oo codkaa nebiga kor ugu qaadi jirayoo sidaa darteed waa murugeysnahay oo inaan naar galay baabaan dee u malaynaya markaa nebigu wuxuu ugu bushaareeyay inuu janno galay ee aanu naar gelin kor haddii dareenkiisu heerkaa gaarsiisan intii ka dambaysa dabeed asxaabta ay ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo codkooday hoos u dhegi jireen ilaa uu nebigu maaragtay istifsaar sameynaya uu lahaa maxaa tidhi hebel ow maxaa tidhi bal codka kor u qaad إن الذين كوبوا لهير يقضون أصواتهم عدكوا دهاسوا دقيا عند رسول الله رسولك أكتيس أولئك كواس الذين كوي امتحن الله إلهي أوهفي قلوبهم قلب قود أوهفي للتقوى الله كعبسي أوهاري أوهفي على قلب قودي والله امتحان شيء هدي ذهبك الله امتحانه أما العك الله امتحانه وحي قشي هنا ويسكتها وحي صافي هنا وصهره marka qalbigoodii baa ilaahay uu safeeyey alla ka cabsi buu safeeyey lahum maghfiratun wa ajrun cadiim dambi dhaaf bay leeyihin iyo abaalmarin weyn macnaha ilaahay uu ku hambaliyeeye waxa weeye iyagoo amarkii markiiba qaatay iyagoo taladii adabtii loo tilmaamay kolkiiba u hoggaansamay oo si camalaya oo weliba xeel dheer u fuliyey taasaa ilaahay ku ammaanay ilaan addoonnimada macnaheedaa sidaas ina aladiina yunaaduunaka kuwa kaaga dhawaaqaya min waraa'i alxujuraat maqsinada dabadooda kuwa kaaga yeedhaya akaruhum intooda badani laa yacqiluuna waxba garan maaya walow annahum iyagu sabaruu hadday sugi lahaayeen xataa takhruja ilayhim jeer aad u soo baxdo lakaana khayran lahum way u wanaagsanaan lahayd wallaahu kafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafaya oo naxariisanaya addoomihiisa kii u toobad keena oo u naxariisanaya nimankii reer baadi ahaabaa markay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen kala garan mayno maqsinadaa isku dhowdhowe xaasaskiisa midka uu ku jiro waanuse baaqi uun oo korun baanu u yeedhi doonaa midunbuu dee kasoo bixiya midunbuu kasoo daahiriya aan kor u qaylina bay yidhaah maxamedow bay ka leeyihin markaa xaafadaha dabadooda kaasoo aan adabta ku fiicnay iyo la dhaqanka nabiga toona calayhi salaatu wasalaam sida la gudbanaydna waxay ahayd inay iska sugaan ilaa intuu nebigu usoo baxay calayhi salaatu wasalaam markaa waxa sabirka la idhaahdo in cilmiga iyo xikmadda loo sabro waa qayb aada iyo aada muhiima waxaa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yimi nin xaaris la odhan jiray oo dadkii soo islaamay oo markaa islaamnimadiisu ay hagaagtay oo doonaya inuu manduubu noqdo qoladiisi macnaha mid wakiilo waa-a nebiga oo sekada iyo wixii waajibaad ahee dadkaa laga soo qaadaya ka soo qaada ninkii isaga ahaa waa diray nebigu oo wuxuu i taariikhdu marka ay bishaa tahay ayaan kuu soo dirayaa cid sekada aada ururisay kaasoo kaxaysa ee dadkana diinta bar oo sii gaadhsii oo islaamnimada ugu yeedh waktigii kolkii uu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan uu diray ninkaa waxa uu leeyahay hebel u tago sekadii kasoo qaado waa sida qisooyinka ay maaragtay in badan dariiqadooda kusoo noqnoqonayso waa duruq kala duwan bay qisada kusoo arortay tafaasiil marka sekadii kasoo qaad ninkii xaaris la odhan jiray xaaris ibnu biraar markuu dabeedna ninkii xoogaa yaro socday ayaa waxaan dee dagaaladii iyo fitankii qabaa'ilka soo kala maray waktigii jaahiliyada wax iska hawl badane wuxuu xusuustay godad meeshaa ka taalay reerkooda markaa wuxuu ka baqay in dhibaata ay ku timaado dabeetana xaqiiqadii muu sheegine waxbuu yaro maluuqay nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam isagoo sheegay in ninkii uu arrinkiisii isbedelay islaamnimadii uu ka noqday sekadii ay diideen dee warkiisii halkaa maraya riwaayinka waxay tilmaamayaan in dee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonayba inuu ninkaa waxyeeleeyo col u diray dabeedna waxaa iska hor yimi colkii oo sii socday iyo ninkii oo sakadii soo wada baa laba aada u kala fog weeyey ninkiina kolkii uu gartay in wax isbedeleen ayuu yihi malaa nabigii baaba ku calooday bal adiguba kaxee xoolaha kol haddii cid uu kusoo diri waayo colkii oo sii socday iyo isagii oo sakadii soo wada kolkaasaa dabeedna ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey iyadoo nasku kolleyba uu tilmaamayo war marka ay noqoto in la hubiyo in la hubiyo oo ciddaasina ay noqoto cid looga qaateena waanay ahayd ficlan oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam warka waa akidi jiray asxaabtiisa iyo ummadda islaamkana waxa ilaahay uu ku badbaadiyeyba ama diintan baa alla uu ku ilaaliyo waa warkoo la ilaaliyo cilmu dhan oo cilmul isnaad walisdilaax la yidhaah ayaa waxa uu ka waramaa un warka un war cidda ugu horeysa caalamka waa dadka muslimiinta ah waxa uu lahaa cabdillaahi ibn mubaarak لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء الإسناد من الدين بو سنة كوحة وكمد سلسلة لا تحيي قرآن يا حديث بالله تحيي وقرآن كان دي قراءة السيدان كنت مصاحف مركا إنه أقول قرآن يدو ليه سنة بواتر سنة يتواتري وعدد آذو فربضان وكوريني إلى النبي كلا عليه الصلاة والسلام حديث كما سأسوك الإسناد من الدين بو ولولا الإسناد لقال ما شاء ما شاء سنة كاس دين تكمل هتيانو سنة كاس جرين qof waliba wuxuu doonu iska oran lahaa oo imika tilmuudkan yahuudda iyo baybalkii nasaarada midna sanad ma leh aftirsiima ma laha laakiin diintan islaamnimada qur-aan iyo xadiis baa aftirsiimay leedahay marka in war la sugo waxa ay keenaysaa in xaqaa'iq la helo in go-aan wanaagsan la helo in dadku badbaado in waxaliba xaqiiqadooda ay kusoo noqdaan maantana waxaa la waxaan wikialaadkul ambaa la ydhaa ee wararka warinaya dee intaasoo jeer bay maluuqayaana isweydaaranayaana siyaasadahoodii iyo buunbuuniskoodii iyo beenahoodii baa dhex qaadaya beentii faraha badnayd ibliis marka in la iska ilaaliyo waxa ishaacaadka la ydhaha iyo war in la yidhaahdo wuu yidhi baa la yidhi wakariha lakum qiila waqaala taasi way iska badan tahay dadku aad bay isu xiseeyaan war hebel maxaad haysaa war halo laguguma warramo markay isla ag fadhiistaan wuxuu ka kalena wuxuu leeyahay ma hube eh waxaasaa lalahaa waxaasaa lalahaa dabeetana waxaasaa lalahaa unbaa wareegaysa ilaahay baa waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo in jaa-akum hadduu idin yimaado faasiqun mid aan wargaleen ahaynin binaba in war hadduu idinla yimaado mid aan run sheegaynin fatabayanuu hubsada a'imada qaarkoodna waxay akhriyeen fatathabbatuu akido oo cagadhifta oo suga an tusiibuu si aydaan u waxyeelaynin qowman bijahaala qolo si aydaan ugu waxyeelaynin war moogaan ila haddii daamijkiiyo dhibaatadiiba ay dhacdaba waxa iman doona markaas tan ilaahay uu sheegay an tusiibuu qowman si aydaan qolo u waxyeelaynin bijahaala dhibaato ee macnaha war la-aan fatusbixuu dabeetana ay idin noqotaan calaa maa facaltum wixii aad samayseen naadimiina kuwa ka murugooda didaa markaa gacan la saari lahaa qoladaa iyagoo islaama dee diyadooda la bixin lahaa kafaarana way iman lahayd arrimo badan baa soo kordhi lahay watusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waa kii dee khaalid colaal uu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam qolo weeraray markaasay tawxiidkiibay ku dhawaaqi kari waayeenoo way ashahaateen laakiin may hagaajinin waa kii markaa cid ka laayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa waxaan kaaga bari noqonaya ilaahay waxa uu khaalid sameeyey ayaan kaaga bari noqonaya magtoodiina waa la bixiyey waclamuu waxaa ogaataan ana fiikum dhexdiina inuu ahaaday rasuul allah rasuulka ilaahay inuu idin dhex joogana ogaada marka wax badan ha loo kaadiyo hana la hubiyo isagana ha loo celiyo low yutiicukum hadduu idinku yeelo idinka aqbalo fii kathiirin min alamr in badanoo arrimaha ah soo jeedinihiina way badan yihiin iyo talooyinkiina iyo wax badan hadduu idinka qaato lacanidtum way idinku dhib mudan doontaa laakiin wax badan markay isaga ka sugtaan qur-aan baa soo degayo waa laydiin dabcin doonaa dadka waxa ugu shar badan ka su-aalihiisa sharci laga soo dejiyo dadka su-aashaa darteed wax loogu waajibiye buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markii uu yihi ilaahay xaj buu idinku waajibiye ninuununu soo booday ee uhi ma sanad walba uhi nabigu calayhi salaatu wasalam inta muddo kadib aamus ee uhi maya fi lcumri mara haddaan odhan lahaa haa sanad walba way waajibi lahayd mana aydaan karteen ii kaadiya su-aala marka lacanidtum waa dhib mudan lahayde walaakina allaha ilaahay baa xababa ilaykum liimaan iimaanku idin jeclaysiiye waa nicmo weyn wazayanahu fii quluubikum qalbigiinuu ku qurxiyey iimaanka wakaraha ilaykum wuxuu idin nacsiiyey alkufra gaalnimada waalfusuuqa alla ka fogaanshaha waalcisyaana fallaaganimada iyadoo ilaahay laga fogaado ulaaika kuwaasi intaa hore ilaahay uu siiyey intan dambe balaayadana ilaahay uu ka ilaaliyey hum uraashiduun waa kuwa hanuunsan qof hanuunsan haddaad doonayso waa qofka ilaahay gaalnimo iyo xumaanteedana uu ka ilaaliyey iimaan iyo wanaaggiisana u salaxay ee u culay qalbigiisa fadlan min allah waa dheeraad alle xaggiisa ka ahaaday iyo wanicmatan barwaaqo wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoon oo shay walba xigmadu yeela waa fadli ilaahay iyo nicmo haddaad nicmo iyo fadli doonayso dunyo la helo lagama warramine laakiin waa diin iyo iimaan iyo akhlaaq iyo alla ku dhawaansho intaasaa ilaahay uu ku tilmaamay fadli ilahay iyo nicmadiisa inay tahay waxaa halkan nasku uu ku xusaya haddana dadka muslimiinta haddii qaarkood dhibaata ay dhex dhacdo bal sida la ysaga xil saarayo xurgufta loo dhammaynayo ayaa nasku uu xusaya marka waa umuurta ijtimaaciga ah ee dadka muslimiinta dhexdooda يا إسلام كأدي والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين أي بين قار كم إذا كون آيات كترنا يعني كم جهين أي نحصنا وحكم بين النبي قد عليه الصلاة والسلام إن تسقوا أي كلا تجار لما قف حسير سيجا يو أفقي صبورا يعني تبي ما ولا هلا يعني ما تهوال تيلي وحنا ربي وكسف في ذلك المسلمين تاني سد بحسينهم أو أي استعلهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وضر افتعال رسول كوح عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فضع شوح كبرا إنه قفك متك لو على إصناد ماها saddexdaa cisho haddii ay soo dhaafaan waa inuu midkoodka kala salaamaa haddii markaa isagu diido kii la salaamay isagaa la wareegaya markaa kalena wixii ula rooraya uu ku reebayaa oo sida uu kaga xilbaxayaa sidaas cudurdaar sharci haddii uu jiro oo qofkani qof mufsida uu yahay ama aan tala qaadanaynin ama bidcoola ah ama balaayo badan waa laga tegi karaa cabdillaahi bni cumar isagoo qowlkaa daliishanaya ama aragtida noocaasi qaatay namadiisa mid ka mid aanu la hadalba xadiid buu inanku wax u diiday dabeetana inankiiba hadal soo celiyey xadiid buu u sheegay ibnu cumar xadiidkiibuu qaadan waayey kol haddaad xadiidkiiaba qaadan weyda inoo dhammaatay buihaadu wada hadliba mayna islaaxu daati albayn ayaa aayaadku aynagu dhigri gelinaya fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh war ma idin tusiyaa wax ka fiican macnaha lagu gaarayo darajo ka qiimo badanta lagu gaaro darajada salaada iyo soomka iyo sadaqada haddii ahaa yidhaahdeenna waa ummadda dhexdooda la hagaajiye bu waa dadka muslimiinta ah qabaailkooda iyo kooxahooda iyo shakhsiyaadkoodaba dadka muslimiinta xurgufeey dhexdooda martana wuxuu nabigu ku tilmaamay alxaaliqa waa tii xiiraysa odhan maayo timay xirtaa laakiin diintay xirtaa buu waxaad arkaysaa aayaadka iyadoo ilaahay uu xaraantinimeeye waxa la yidhahdo sukhriyada iyo jees jeeska sidaynu arki doono markaase asxaabta qaarkood buu arkay iyagoo saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bn mascuud oo nin gaaban oo madoob ahaayo xoogaa yar weyda qofkuna markuu gaabnaan iyo weyd isku darsado kuwa dee xoogana dhaadheeri hoosunbay u yar jalleeca cabdillahi nin caalimo cilmi badan buu ahaa asxaabtii hore ka mid a dhudhummadiisaa dhuudhuubnaa maruu arkay iyagoo sidaa u eegaya qaarkood wuxuu hi atacjabuuna min diqati saaqiy riyaaleen warma waxa cabdilaahi la yaabteen dhudhummadiisa dhuudhuuban ayaa ku qoslaysaan ama hoos u eegeysaan miisaanka ilaahay way kaga culusiin buurta uxud buurtao hadii la miisaamiya haddii labadiisa raafa yaryar la miisaamo waa kala weynaanayaan bu hamsiga iyo lamsiga ayaa la diiday oo aynu arki doonaa waxaa la yidhaahdo ceebeynta dadka la ceebeeyo iyo cirdigooda iyo sharaftooda meel laga dhaco cabdillaahi bni cumar isaga oo kacbada ag fadhiya saa u eegayaa waxau ihi ma acdama xurmatik ma acdamaki wa acdama xurmatik aad baad weyntay kacba iyo xurmadaaduna aad bay weyntay laakiin qofka muuminkaa xurmadiisa ayuunbaa kaasii weyn buuli oo runtii aanad gaari karaynin dardaarankii nabiguna saasuu aha calayhi salaatu wasalaam ee dhaxalka ahaa uu inooga tegay ina amwaalakum wa acraadakum wa dima'akum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi xadiidka caaisha ay warinaysa weeyaan atadruuna arda riba cinda allah ribada ugu weyn ma taqaanin ilaahay agtiisa ribada ugu weyn ribada wuxuuna inuu naqaanaa tan maalka gasha ilaahay rasuulkiisaa garanaya bay idhahaan asxaabtu waxau ihi arda riba cinda allahi istixlaalu cirdi imri'in muslim waa qofka muslimkaa dhegtiisaoo la xalaashado ceebaynta iyo xamashada lagu xalaashado oo dadka un la hafo waaladiina yuuduuna almu'miniina waalmu'minaati bikayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina dadka markaa la xantana kuwa ugu sii dhibka badan ee hilibkooda uu sunaysan yahay iyadoo hilib oo dhami uu kharibin yahay sida naskuba uu tilmaamayo cibaarada u dhigayo hilib la cunaya uu ku sheegay haddana kasii sunaysani waa dadka wanaagsan iyo dadka waxa lagu sheegayo ka warlaaba sida dumarka dhowrsoon ee sina lagu sheegay iyo xumaan ama dadka ahlulcilmiga iyo fadliga leh dhiigooduna saas uu xaraamayay dadka muslimiinta ah cumuuman akhlaaqa iyo adaab iyo xurumaadka iyo xuquuqda iyo karaamaadka ay leeyihiin dadka muslimiintiiba halkan nasku soo bandhigaya sababta aada kusoo degtayna waxay ahayd nin munaafiqu nabigu naseexay calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiixeynka kusugan yahay waa sugan yahay nin munaafiqu nabigu doonay inuu tago cabdillahi bn ubay bnu saluul la odhan jiray waa markii uu isdul taagay dameer buu fushanaa nebigu ayaa wuxuu leeyahay war xaggaa iigadu dameerka boorkiisa iyo urtiisa iyo dhididkiisa oo haddaad wax sheegaysa annagu kuma baahnine dad kale u sheeg raggii meesha joogay baa qaarkood qiiroodeen oo isagii bay caayeen isagii qolo markaa la yar tacaatufaysayna maadaamu suldaan soo socday berigii hore ahaa way u yara hiiliyeen oo waxbay yara yidhi yidhaahdeen meeshii hadallaa la isweydaansaday kabaaba ka bilaabmay laamaaba la isku tuurtuuray kadib nebiguna intuu wacdiyo kii iska daayo dadkii kale soo hadhunbaabu dejintoodii galayba wa in daa'ifataani haddii laba kooxooda min almu'miniina ka mid iqtatalo ay dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda wanaajiya dhexdooda ha la suubiyo oo ha laga saaro xugufta iyo xumaanta oo xaqaha loogu garqaado wey فإن بقت هذي حد قدبت إحداهما متكون على الأخرى تيك هذي كجر برنات أولا كوح ولا ما لا قبيلة متكون فقاتلوا للدقالما التي تبغي تقردرها سمينيس حتى تفيها شيرا يصوى نقطه إلى أمر الله إلهي الدين تيس واسكرة دي الدين تيس عاد قفين وآن شبهة إيساكي طوال الهين ووح تأويلي آنو تشدين سعاد قهتي وقبر يرين والظلم عضي وضان ذاتك كلنا إنه إلا صفتان قوة مظلومين تاوي فإن فأتت أي صوى نقطه فأصلحوا وناتشية بينهما بحدودة بالعدل عدالتك وناتشية أوه وأقسطوا كرصورة بإلهي وحقه كرصورة قسط كاسالة إلى رأي إن الله إلهي يحب المقسطين إذا مركع عدالة السميسة إلهي وجعل إلهي مركع الظالم هي مظلوم لبدي قف لبدي كحو لبدي أمضوب أيا قيبنا ظالم تهي قيبنا مظلوم لظالم هي مظلوم لو الله يقعنا وحسكو ترماه فأتو قفك إنتو دد صلى عيو تباتنا مالك لقلو oo kuwii kalena iyagoo dhiiggii ka doonaya ay kasoo daba duulaan qaar ka daaya lama odhan idinkaa daalimiine isaga kaana daaliman awalan kii horreeyey buu ahaa ee bilaabay balaayada marka arrintu miisaamid bay u baahanta iyo inaan la odhanin hebel baa khaldanoo sharci lagu miisaamo ina allaha yuxibu lmuqsidiin markaa wuxuu saarayaa mimbar dheer oo iftiimaya maalinta qiyaamaha cidda cadaaladda samaynaysa kuwa xukunkooda ku cadaalad sameeya ehelkooda ku cadaalad sameeya waxay ka mas-uuliyiin ku cadaalad sameeya mimbar dheer baa maalintaa qiyaamaha la saaraya dad oo dhan way ka dhex muuqdaan way ka mudheen inama almu'minuuna dadka alla rumeeyey ikhwatun waa walaalo fa asbixuu bayna akhawaykum walaalihiin wanaajiya walaalihiin dhexdooda wanaajiya wattaquu llaha rabbi ka cabsado ha la kala safanina ama xumaanta ha ku raacina lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto naxariis sida lagu helayaa waxa weeye garabkaaga ood ilaashato dadka muslimiintii waa isku jir qure hadday qaybi goodo ama ay dhibaata dhex marto yaan lagu wiirsanin lugtaana lug hadhay dheh aan la odhanin hadday lugtu ku hadho kalena way hadhaysaa gacantana way goy doontaa gacanta kalena way goy dabeetana waa dhammaan adiga laftaada dhammaan doona waa jir qura jirkaas in la ilaaliyo wey ikhwaan iyo ikhwatun baa kala jira marka ikhwaan waxaa loo isticmaalaa dadkaan abtirsimada walaalaha ku ahayn ikhwatunna waxaa loo isticmaalaa dadka abtirsiimada walaalaha ku ah xagga luqada marka la eego ereyga nasku uu isticmaalay ilaahay uu halkan ku isticmaalaa waxa weeye kii loo isticmaali jiray xagga nasabka marka walaalaha nasabka ku walaalahay waxaana isu tarin baa walaalaha kale ee iimaanku walaala isu taraya faaslixuu bayna akhawaykum marka haddii dadka cadow isku diraya iyo haddii xurgufi dhexdooda ay martaba in la xakameeyo wey oo aan dabka baxaya la ilaalin la eeganin haddii kale uu soo hulaaqayo waxyaabaha had iyo jeer keeni kara xumaan inay dadka ka dhex qaraxdo waxaa ka mid a waxaan soo socday manhiyaadka ah ee ilaahay uu diiday dad inay dadku isa seegaan shakhsiyaadka iyo qabaa'ilka iyo qoysaska iyo jaararka waxaa ka mid a akhlaaqdan liidata ee ilaahay aayaadkan soo socda uu ku diidayo akhlaaqdan lala yimidaada fitan iyo fasaad iyo dadku inay kala fogaadaan baa imanaysa akhlaaqdan la iska dhaafiyaa xunba akhlaaqdan xun haddii la dhaafana dadkii walaaltinimadoodii bay sii soconaysa walaaltinimadii ba ilaahay u adkeeyuu guubaabiyey waxa dhaawacayana uu ka dhigay dabeetana ila haddii shay la doonayo in la ilaaliyo haddii gurigan la doonayo imika inuu sidan ahaado wixii duminaya waa in laga ilaaliya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyeyow laa yaskar yay jeesjeesin qowmun min qowmin qolana qolada kale yay ku dheeldheelin casaa waxaa laga yaabaa an yakuunuu inay noqdaan khayran minhum kuwa ka wanaagsan kuwan lagu dheeldheelayaada inay iyagu khayr badan yihin ولا نساء من نساء دمرنا دمر ككليه كدلدل عسى أن يكون خيرا منهن وحبا لغا يابين خير بريهن هو الله روسنا يعمل حقرية ولا تلمزوا أنفسكم نفهين عن باريننا وهذا لا يعيننا بس كل نفق روية تدكو مركا هديات عيبيسا ولالك أدنا وضع عيبيسا حديث كنوحا وقفت راع راع ولالك عورديس إلهي سجن عورديس راع راع جارو قرقيس دحديس كفر حديث walaa talmisuu anfusakum haddaad dadka wax ka sheegto oad adigu ceebun u banbaxdo adiga laftaada intaaba ku ceebaysanba waxyaabaha hoosta laga xariiqaya lagu sheegaya kamid tahay dadku faaqida ummadda ninkaas wuxuu noqon lahaaba ummadda ilaahayd aanu ka dhammaanin adigaaba ku ceebaysanba walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabasuu ha isku ceebaynin oo ha isku cambaaraynina bilalqaab naanaysaha xun naanaysaha xun bi'salismu magacbaa ayaa xun bi'salis magac ayaa xumaaday alfusuuq dulfusuuq waa ka ceebta leh ka kaasoo bacda liimaan intii la islaamay alla la rumeeyey kadib ahaaday magaca faasiqnimada tusinaya ee yaa faasiq yaa zaani yaa kaafiri magacyada noocaas ee ceebta keena ee faasiqnimada iyo ay ka muuqanayaan ceebta laqabkaasi wuu xumaaday baa ilaahay wey dad muslimiin inay isugu yeedhaan waman lam yatub ciddaan ka toobadkeenin xumaantaas fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi waa dulmi falaya ilaahayo dadkaba dulmi bay ka galeen jaahiliyadana kolay dhibaatooyinkan iska leh in dadku isku jeesjeesaan iyo inay isxaqiraan ay hoos isu eegaan iyo inay naanayso xunoo laga xanaaqay isu bixiyaan waa dhaqanka jaahiliyada dhaqan islaam maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam madiinuu tegay iyadoo mid waliba dhowr naanaysood leeyahy dabeedna hebel u yeedh buu is idhaahdaa markaasay idhahdaan a kaa waa loo qariyaa o kaadi mee magacaa waa loo qariyaa war waa sidee maxaa loo qarinaya hebel magaciisu muxuu yahay dabeedna aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey waana nooc xanta ka mid ah unbaabay noqonayaa haddii qofka aada ugu yeedho magac uu karaahiyeysanayo ama kambaniga iyo shirkadda ama qabiilada aada ugu yeedho magac ay naceen ama ay diideen ay dadka ku ogeysiiyeen sidaas waa nooxana hun nabigu calayhi salaatu wasalaam xanta markii uu ka warramaya wuxuu ihi dikruka akhaaka bimaa yakrah dikruka akhaaka bimaa yakrah xantu markuu tacriifinayay waa walaalkaada ood ku sheegta wuxuu nacaya buui hadduu doona haba ku hortaagnaado oo adugu weligaada la soo taagno miyaan xamtay waan ku xariiraye oo waan ku sheegaye haddana waa xanuun yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeya ijtanibuu ka dheeraada kasiiran in badanoo min adanni malaha ah ina bacda danni ismun malaha qaarkii waa dembi waa malaha dadka kala dilaya ama wax xun aada ku malaynayso dad wax wanaagsan ku malaynayso ama wax iska bannaan oo mubaaxa oon dembi lahayn kaasi waa kala sheegay maaha laakiin malaha qaarkii oo marka qof uu wax sameeyo ama wax laga sheego ama meel aad ku aragto arrinkiisu mar walba laba weji buu leeyahy weji wanaagsan iyo weji xun adigoo wejiga xun ula kaco oo u maleeya kaa weeye ka dembigaah ina bacda danni atum walaa tajasasuu haysfatashina baa ilahay ui hays baarbaarina haysraad kurina taxasus iyo tajasus baa jiro taxasuskuna waa wixii khayr leh oo la baarbaaro fataxasasuu min yuusufa waaqiih yuusuf baarbaara taxasus waa wixii khayr loo la raadiyo tajasuskuna waa wixii si shar ah ama dariiqo liidato oo la ysu dabagalo oo jaasuus waxaa la yidhaahdaa qofkii raadinaya wax xun laakiin haddii uu qofku wax wanaagsan raadinayo dadka muslimiinta matalan uu sahan u yahay isaga cayn iyobaa la yidhaha alcayn waa qof sahana weeye ayuubu markaas noqonaya marka dowladna looma ogola inay dadka muslimiinta dhexdooda basaasto oo ay u dirto dee intaasoo warsheegayaalahoo dheg tuun taagaya dadkuna inay isu diraan ma waayo wixii laysu sheegayo wixii laysku tuhmayo o dhan waa in laysu sheegaa maamulku dadka weydiiyaa wixii ay tabanayaan iyaguna u sheegaan oo aan la isxamanin laakiin cadowgunbaa la basaasaya dadku dhexdooda maya inay isku soo noqdaan hadii la isbasaasana nebigu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka ummadda raadguraya dhegaystaha waxaa dhegta lagaga shubayaa buu naxaas dhacsan maalinka qiyaamaha ee taag looma hayo taa walaa yaktab bacdukum bacdan barkiinba kuwa kale iyuu xamanin baasha xanta laydhaa waa khatar badanta culimo iyo caamatoona wax ka nabadgelayaa misiba iyo rag iyo dumar waana kabaairta dembiyada waaweyn bay ku jirta ayuxibu miyuu jecel axadukum midkiin an yaakula laxma akhiihi walaalka hilibkiisa inuu cuno maytan isagoo geeriyooday fa karihtumuuhu nacda baa ilahay wy anaaba idiin ogoo nina ma jeclo walaalkii oo dhinto mayda inuu cuno waataquu allaha ilaahay ka cabsada ina allaha ilaahay tawaabu raxiim kii towbad aqbal badan weeye ee addoomaha u naxariisanaya xantu way fool xunta tusaalaha ugu abshaxsan ugu liitee ugu khatar badan baa naskuuu muujiyey waa walaalka weliba wuu dhintay hilibkiisiina waad cunaysaa heerkaasunbaabay ka dhigan tahayba nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu uga digay nusuus fara badanna waa kaga soo arooreen qur-aankuna sidaasuu u muujiyey marka walaalkaa uu kula xanto u naseexeeyo walaalow inaga daayuunbe wallahu aclam